alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadihi ilaa yowmi iddiin waxaynu ku dhex jirnay baabkii ka warramayey qofka tukanaya haddii lagu dul tuuro wax wasaka ama najaasa salaadiisu inaanay burahayn waxaa bukhaari raximah llahu tacaala uu keenay aahaar ama hadallo laga soo wariyey iyo ficilo saxaabada sida cabdillaahi ibni cumar iyo taabiciinta sida ibn lmusayib iyo shacbi waxa uu keenay xadiid cabdillaahi ibni mascuud rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo kacbada agteeda ku tukanaya markii ay saareen kuwii kufaarta dusha ay ka saareen ilmogaleenkii geelile ay qasheen qaar ka mida gaalada xadiidkaasi waynu akrinay waxyaabaha laga faa'iideysanayana waxaa ka mid a jawaasu ducaa'i cala adaalim qofka daalimkaa in la habaari karo sida uu sameeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam u hi allahuma calayka biquraysh yo allahuma calayka biabi jahli wacalayka bicutba bni rabiica washayba bni rabiica iyo adducaau halaatha istixbaabu adducaai halaatha ilaahay subxaana wa tacaala markaad baryayso ada wax weydiisanayso saddex jeer inaad ku celiso waxaa kaloo laga qaadanayaa faatima radia allahu canhaa shajaacada iyo awoodda nafeeda ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey oo wixii ragga qaarkood ay ka maageen ayaa faatima radia allahu canha ay ku dhiiratay waxaana taas sabab ahaa sharafta ay qoomkeeda dhexeeda ku lahayd oo markii ay aragtay rasuulkii ilaahay wasakda ay dul dhigeen waxa ay aada ugu dhawaaqday kelimaad caya oo qoladaasi ay ku lahayd waana ka tuurtay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waxaa laga qaadanaya ana almubaasharata aakadu min asabab walicaana qofku dembiga inuu isagu baashiro ayaa ka weyn inuu sabab u noqdo oo cidda samaynaysa ugu kaalmeeyo waayo abujahal baa qowmkan ku jiray oo ashqal qowm ahaa marka si guud loo qiimeeyey kufaaru quraysh haddana iminka halkan ashqal qowm waxaa lagu tilmaamay cuqba ibni abi mucayd oo laa shaka ka shaqaawo yaraa abujahal ninka la idhaahdo haddana maadaama iminka isagu xumaantan uu baashiray abujahal sabab ha u noqdee isaga ayaa lagu tilmaamay inuu yahay ashqal qowm waxaa kale oo xadiidka laga qaadanayaa qofka muslimkaah wuxuu mukalaf ku yahay inta waa awoodda u leeyihi waxaanu awood u lahayn qofku mukalafkuma aha awoodu u leeyahna waxaynu uga jeednaa macnaa wixii uu samayn karayo isla markaa maslaxada ku jirta mafsado ka weynina aanay ka ratibmahayn oo hataa ficilka haddaad samayn karayso laakiin maslaxada ku jirta mafsado ka weyne ay ka ratimayso fa anta lasta biqaadirin sharcan sharci ahaan ficilkaa awooduma lihin oo qudradumaaha tamakun min alficli oo qura inaad ficilka aad samayn kartid oo qura ee waa inaad ficilkana samayn kartid mafsadada ka dhalanaysa samayntiisuna aanay ka weyneyn ta ka dhalanaysa ka tegistiisa ee maslaxada samayntiisa ka dhalanaysa ay ka weyn tahay mafsadada waxa weeyaan ka dhalanaysa ka tegistiisa cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu indhaha ku hayo uu arkay rasuulkii ilaahay calayhi salaatu wasalaam oo sujuudsan oo nimankaasi kufaar tahay wasak dusha ay ka saareen haddana waa eegaayey waxaanu sheegay arrinta inaan waxba ka tari karahayn wa ana anduru laa ugnii shay-an low kaanat liya manaca ay lamanactum haddaan awood leeyahay macnaa waan ka hor istaagi laha aw lataraxtu can dahri nabiyi calayhi salaatu wasalaam ama rasuulka dhabarkiisa waan ka tuuri lahaa laakiin waxay xaqiiqadu iska ahayd maadaama aanu qabiilo xoog badan aanu markaasi ka ku tirsanayn oo lagaga baqdo waxay xaqiiqadu iska ahayd in hadduu rasuulka ka tuuro lagu celiyo isagana la dhibaateeyo marka aanu dee waxba soo korna dhibuun uu kororsaday marka waana rasuulki ilaahay calayhi salaatu wasalaam marka qofka muslimka hadduu arko dad muslimiina oo dhibaataysan hadduu wuxu tari karaayo oo waxtarkiisa ay ka dhalanayso maslaxo oo mafsadadii aanay sii siyaadahayn aanay sii kordhahayn marka ayaa ay tahay dadka muslimiintaa in wuxuu u tari karayo u taro laakiin haddii ficilkiisaasi dhib unuu sii kordhinaayo isaga iyo iyagaba dhib unuu kusii kordhinaayo ficilkiisaasi mashruuc noqon maayo bal waxaa waajib ku ah inuu waxa weeyaan faraha uu ka qaado waayo dhibka inaad suuliso iyo inaad khafiifiso waxba kama dhexeeya haddii ay ficilkaaga ka dhalanayso dhibku inuu sii kordho ficilkaagaasi wuxuu noqonayaa mid mamnuuca sharcan liannahu saara wasiilatan ilaa mafsada waayo waxa uu noqday waddo loo maro shay waxa weeyaan mafsado ah oo aan markaasi sharcan bannaanayn qadiyadda xadiidka u baabaystay imaam albukhaari raximah allahu tacaala oo ku saabsan wax najaasa oo dee waxaa laga yaabaa in waxaa rasuulka ay dul dhigeen dhiig iyo waxde uu la socday dhiigguna waa najaas amaba se haddii dhinac kale laga eego dee waa dabiixatu mushrik waa mushrik mid ahi neefuu gowracay neefka mushrigu uu gowracaana de waa bakti markaa qicatun min meyta gobol yar oo neef meyte ah ka mid a ayay ahayd baa la odhan karaa markaa qofka musalligaa haddii najaaso la dul dhigo isagoo tukanaaya oo najaasadaasi ama dee maradiisaba ay marto oo suurtagal ay u tahay isagoo salaadiisii ku jira inuu iska fogeeyo tusaalahaan kabihi oo kale inuu iska bixiyo sidii uu sameeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii malaku jibriil wasakda uu ugu sheegay kabihi u gashanaa ama maradii oo kale ay suurtagal tahay inuu iska tuuro ama najaasadii iyadoo waxba aanay kaga hadhin oo wax ka midii aanay marin ay suurtagal tahay inuu iska leexiyo oo tusaale ahaan dee dusheedu uu qalalaa dusha najaasadu hadday qallalan tahay oo aada iska tuurto oo waxba aanay kaa marin xaaladahaas oo dhan qofka salaadiisu waa saxiix halkaa ayaanu ka sii wadayaa inuu salaada ka baxana uma baahna laakiin ishkaalku waxa uu yahay haddii markaa najaasadii aanu iska durkin karin isagoo salaadii weli ku guda jira oo sii wata bukhaari markaa waxaad moodaa madhabkiisu inuu yahay inuu kala tafriiqinaayo alibtidaa iyo addawaam oo qofku salaaddii inuu ku galo najaaso marsan oo uu og yahay ma bannaana laakiin haddii najaasa ay la soo daristo isagoo salaaddii ku jira salaaddiisa waa iska wadanaya ama nafasahaadiisu baabka ayaanay taasi ka muuqata baabun idaa ulqiya calaa dahri lmusalli qadarun aw jiifatun lam tafsud calayhi salaatuhu xadiidka markaa dee daahirkiisa ayaanu xujaysanaya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sujuuddii ayuu iska sii watay madaxana kor uma qaadin ilaa faatima ay timi oo fataraxat can dahrihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wasakdaasi ay saareen ay ka tuurtay ahlulcilmiga qaarkood waxay leeyihiin maya oo najaasadii oo qofka musalligu uu og yahay inay saaran tahay walow salaada dhexdeedaba ha la soo daristee dee inuu daysto ma aha waa in uu najaasadaasi uu iska fogeeyo sida uu samayn jiray cabdullaahi bni cumar radia allahu canh oo haddii ay suurtagal tahay inuu salaadii aanu aanu ka bixin uu iska sii wato isagoo salaadiisi wato waa inuu iska fogeeyo haddii kalena intuu iska dhaqaaqo isagoon salaamo naqsan intuu najaasada maradaale ama meeshaale uu iska nadiifiyo waa inuu salaadiisii halkii uu ka sii wado oo inta u hadhay uu ku dul dhiso intii markii hore uu tukaday taana dee waxaa shardi u noqonaya anlaa yatuula alfaslu muddada udhaxaysa markii salaada uu joojiyey naja- najaasadaasi awgeed iyo markii salaada uu dib u bilaabay dee waa inaanay dheeraan haddii muddo dheeri ka soo wareegto waxay noqonaysaa inuu istinaaf sameeyo do salaadii uu soo bilaabo ayay noqonaysaa qowlkaasi ayaanad moodaa inuu yahay ka ugu dhow waana kaa ka sugnaaday cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhu ardaa tan waxaa lagu xambaari karaa rasuulku inaanu ogeyn waxaan la duldhigay inuu najaas yahay iyo in kale ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa sujuudsanaa waxaa kale ixtimaali karta oo aqbali kartaa intii aanay shareecadu xukumin inay meytadu tahay najaas in waxa weeyaan arrintani ay dhacday waxay ixtimaali kartaa in haraggan ay rasuulka duldhigeen inay dushiisu qallalayd oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aanay waxba ka soo gaadhin marka maadaama dee ixtimaalaadkaasoo dhami ay ku jiraan oo wejiyadaas oo dhan xadiidku uu aqbali karo looma deliishan karo najaaso markaa kumarsan ama ku dul taalla oo salaadda dhexeeda kula soo daristay in layska daysan karo inta salaada la dhammaynayo taa waxa weeyaan looma xujaysan karo xadiidka oo looma deliishan karo waxaa kaloo xadiidka ku sugan macnaa ducada maka dhexdeeda lagu ducaystaa kufaarta agtooda aada bay u weyneyd walihaadaabaa ay dhibsadeen habaarkaa rasuulku uu habaaray dee muslimiinta agtoodana tacdiim iyo weyneyn ayuunbay sii kororsatay waxaa laga qaadanaya kufaartu inay garanayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu run sheegaayo oo lihaadaabay ka baqanayeen habaarkiisa laakiin xasad baa ku xambaaray in rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay rumeeyaan ay u hoggaansamaan waxaa laga qaadanayaa dulqaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu u dulqaadanayey dadka waxa weeyaan dhibaateynayey qaala baabu lbusaaqi wuxuu u baab yahay candhuuftii iyo walmukhaati xaakadii iyo wixii la mid ahaa sida duufkii oo kale iyo wanaxwii waxyaabaha la mida ee fi thawbi marada maraayi macnaa maa xukmuhu ma najaas baa mise waa daahir qaala curwa wuxuu yihi can ilmiswar wa marwan kharaja الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ayaa baxay zamana xudaybiya fadakara alxadiid xadiidkii dheera ayuu sheegay wamaa tanakhama baa ku jirtay annabiyu salى اllahu عalayh wasalam wamaa tanakhama ma tufin annabiyu salى اllahu عalيh wasalam nukhaamatan candhuuf ilaa waqacat waxay ku dhacaysay fii kafi rajulin nin sacabkii minhum iyaga ka mid a fadalaka bihaa ninkaas wuxuu ku masaxaayey wajahahu wejigiisa iyo wajildahu iyo haraggiisa ama jidhkiisa ayuu ku masaxaayey marka bukhaari raximah llahu tacaala waxaa markaa uu baabkan uga jeedaa haddii candhuuf ama xaako ama duuf iyo wax la midi biyo ay ku dhacaan inaanay biyahaasi aanay najaas ahayn sababtuna waxay tahay dee candhuuftu ama ha jilicsanaato ama ha adkaatee dee waa shay daahira weeyi ibraahimu nakaci ayaa laga soo wariyaa inaanay ahayn daahir candhuuftu ibnu xasamna wuxuu ka sheegay salmaan alfarisi iyo ibraahim nakaci inay yidhaahdeen inta afka ay ku jirto waa daahir laakiin haddii afkaba ay ka baxdo waa najaas weeyi markaa qolooyinka ku tegey candhuuftu inay najaas tahay haddii afka ay ka baxdo ayaa bukhaari raximah llahu tacaala uu radinaya oo waa kuwa candhuufta rasuulka saxaabadu ismarmarinaya gacmaha u dhiganayay iyagoo ka barakaysanaya arrintaasina rasuulka ayay ku gaar ahayd in candhuuftiisa laga barakaysta waayo qof kale saxaabadu kumay samayn haddii marka ay najaas tahayna saxaabadu jidhkooda may mariyeen lamana odhan karo candhuufta rasuulka ayaa arrintani ay u gaar ahayd waayo khusuusiyada ama rasuulka inay ku gaar tahay arrintani daliil gaara bay u baahan tahay alasluna waa in axkaamta rasuulka iyo ummaddiisuba ay wada wadaagaan qaala xadaanaa maxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaan can xumaydin waa sufyaan ibnu saciid athawri can xumayd ibni cabdiraxmaan ibn alcawf can anasin qaala wuxuu uhi bazaqa waa tufay annabiyu sala allahu calayhi wasalam fii thawbihi maradiisii ayuu ku tufay macnaa candhuuf ayuu maradiisii ku tufay طawala waxaa xadiidka dheereeyey oo macnaa isagoo dheer wariyey ibna abi maryam qaala wuxuu ihi akhbaranaa yaxya ibnu ayuub qaala xadaanii xumayd qaala samictu anasan can inabiyi sala allahu calayhi wasalam marka ibnu abi maryam waa saciid ibnu lxakam almasri wey waana axadu shuyuukh albukhaari waxaana riwaayaddiisa laga faa'iideystay xumayd ibn cabdiraxmaan ibni cawf oo tasriixiye ama caddeeyey xadiidka inuu ka maqlay anas bnu malik radia allahu canhu wa ardaa marka shaahidka xadiidka ku jira waxa weeye in rasuulku maradiisii uu ku tufay haddii marka ay najaas tahayna maradiisa kuma tufeen marka salaada qofku isagoo ku jira candhuuf ama waxaa la mida ay qabatana inuu maradiisa ku tufo dabeetana uu isku celceliye ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u sheegay haddii ay najaas tahayna sidaa lama yeeleen waxaa kaloo insha allah fii kitaabi salaa inoogu iman doona baabu xaki lbuzaaqi bilyadi fi lmasjid candhuuftii qiblada masaajidka lagu tufay rasuulku calayhi salaatu wasalaam gacantiisa ayuu kaga xoqay haddii marka ay najaas tahayna dee rasuulku gacantiisa ulama tageen baabun laa yajuusu ma banaano alwuduu in lagu weysayso marka xasan ibnulxay iyo awsaaci iyo ayaa waxaa laga soo wariyey cadayga in biyaha markaa la dhex geliyaa maadaama dee candhuuftii uu wato inay tahay makruuh ibnu baطaal baa radiyo uhi wama habata can الnabiyi min khilaafihim hiya sunaة اlmutabaca wاlxujaة اlbaaliga falaa macna liqowlihim macnaa waxaa rasuulka ka sugnaaday ayaa a sunada la raacayo iyo xujada xeesha dheer marka qowlkooda axaadiida rasuulka khilaafsana culimaba haadaane macno ma leh waqad amara الnabiyu almusali an yabzuqa can yasaarih aw taxta qadamihi wabazqa calayhi الsalaam fi طarafi ridaa'ihi tuma radda bacdahu calaa bacdi qaala aw tafcalu haakada rasuulku wuxuu amray qofku isagoo salaada ku jira haddii candhuufe ay qabato inuu xagga bidix u tufo hadday najaas tahay masaajidka laguma tufeen ama hadday cidi ka xigto xagga bidix inuu lugaha hoostooda uu ku tufo waxaa kaloo rasuulu ku tufay maradiisii saana waa isugu celiye wuxuu ihi ama sidaa ha sameeyo intuu maradiisa ku tufo sidaa waxa weyaan ha isugu celiyo baabun laa yajuusu ma banaana alwuduu in lagu weysaysto binabidi nabiidka in lagu weysaysta ma banaana walalmuskiri wixii wax sirqaaminaayay in lagu weysaystaana ma banaana marka nabiidku waa casiiru lcinab waa sharaabka laga tuujiyey cinabka nacam waxaanu markaa uga jeedaa de haddii uu yahay mid muskira oo wax sirqaaminaaya ayaa nabiidka halkan uu uga jeedaa xagga weysada haddii kalena waa lamide marka cadfitaanka muskirka uu ku cadfay waxay noqonaysaa min baabi cadfi alcaami cala alkhaas kii caamka waa ka wax sirqaaminaaya ama cinab ha laga miiro ama wax kale ha laga miiree ayaa uu sheegay markuu sheegay kadib waxaa cinabka laga miiro ama waxaa la odhan karaa nabiidka wuxuu uga jeedaa markaanu gaadhin xaddul iskaar wax mid mid wax sirqaaminaya haddaanu ahayn muskirkana wuxuu uga jeedaa nabiidkii wax sirqaaminayey iyo sharaabadii kale lagu sirqaamayeyba wa karihahu lxasan xasan baa karahay in nabiid lagu weysaysto abulcaaliya wa qaala caطaa wuxuu ihi atayamumu gebagabaysiga haddaan biyo waayo ayaa axabu ilaya aan ka jecelay min alwuduu'i inaan ku weysaysto binabiidi nabiidkii casiirkii cinabka sharaabkii cinabka laga tuujiye walabana iyo walabani caanihii inaan ku weysaysto waan iska gebagabaysanayaa mar haddii aan biyo waayo oo maayacaadkiiyo dareerayaasha kale macnaa weyse geli maayaan qala xadaanaa caliy bn cabdillaahi almadini abuاlxasan qala xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyeyna qala xadaana zuhriyu maxamed ibnu muslim can abi salma ibn cabdiraxmaan ibni cawf can caaisha can inabiyi salى اllahu alayhi wasalam qaala wuxuu uhi kulu sharaabin sharaab kastoo askara oo wax sirqaamiya fahuwa xaraamun waa xaaraan manaa xataa intiisa yar haddaana waxba sirqaaminayn oo intiisa badan ay wax sirqaaminayso waa xaaraan wey marka qadiyadda ku saabsan nabiidka iyo khilaafka ay xanafiyadu culimada kale ay ay ku khilaafeen waxyaabaha muskiraadka insha allahu tacaala way noo iman doontaa laakiin ujeeddada baabku waxay tahay waxaan biyo ahayn ma lagu weysaysan karaa ama ma lagu meedhan karaa meedhasho sharciya oo sunno ah amase waajiba waxay ku tageen jamaahiir lculamaa ahlucilmiga badankoodu inaan marnaba aan lagu weysaysan karin oo haddii markaa biyo la waayo meesha loo dhaafayaa waa gebagabays waxaana u daliila qowlu llaahi tacaala falam tajiduu maaan fatayamamuu haddaad biyo weydaan gebagabaysta haddii markaa wax biyaha iyo gebagabaysiga u dhaxeeyaa uu jiri lahaa ilaahay baa sheegi lahaa subxaanahu wa tacaala ilaahay muu lahaa markaad biyo weydaan gebagabaysta ilaahay wuxuu odhan lahaa haddaad caano helaysaan ama aada sharaab helaysaan kale ama dareero kale oo daahira dee ku weysaysta ayuu ilaahay odhan lahay markiiba gebagabaysi xukumka looma tallaabiyeen marka biyo la waaye culimada markaa qaarkood oo xanafiyada markaasi ka mida ayaa waxaa yidhaahdaan waxaa lagu weysaysan karaa waxaa lagu weysaysan karaa nabidu tamr timirta sharaabka laga miiray ayaa lagu weysaysan karaa cali iyo ibni cabaasna arrintaa waa laga soo wariyey lakiin walam yasix canhumaa bule xaafid ibnu xajar kamaanay ansixin wakadalika ibn lmundir wamaa rawaahu can caliyin falaysa bihaabitin canhu buu yidhi waxay markaa arrintaasi ay u xujaystaan xadiid laga soo wariyey cabdullaahi ibnu mascuud oo uu leeyahay habeenkii leylat ljin habeenkii jinka uu la kulmay rasuulku ayaa wuxuu ihi maa fii idaawatika maxaa ku jira weysadaada qaala nabidun nabiid baa ku jira buu ihi manaa sharaab timir laga miiray qaala hamaratun ayibat wa maaun طuhuur manaa waa midho wanaagsan oo dee marka horeba daahir ahaa iyo iyo biyo daahira baa la ysku daray oo dee daahir daahir lagu darayna waa daahir waxaa riwaayadda abu daawuud ee tirmidi ku timi fatawada'a bih waa ku weysaystay laakiin xadiidka waxay ahlucilmigu isku waafaqeen inuu yahay xadiid daciifa qaala alxaafid wahada alxadiidu aطbaqa culamaau salaf calaa tadciifihi culamaau salaf waxay isku waafaqeen inuu yahay xadiis daciifa imaamu tirmidi wuxuu yihi abu zayd rajulu majhuul cinda ahli اlxadiid laa yucrafu lahu riwaayat gayra hada alxadiid abu zayd nin la dhaha u majhuula ayaa sanadka ku jira wa bihi dacfa alxadiida alimaamu tirmidiyu fii sunanihi bukhaarina wuxuu yihi abu zayd aladii rawaa xadiida ibna mascuud rajulu majhuul laa yucrafu bisuxbati cabdillaahi inu cabdillahi ibn mascuud xataa uu la rafiiqay oo waxuu ka maqlay la garan maayo warawaa calqamatu can cabdillaahi anahu qaala lam akun leylata اljini maca rasuuli illah calqama oo ardaydii ibnu mascuud ka midana wuxuu yihi habeenkaa leylat ljin anuu lamabaan socon ba cabdillaahi nacam cabdillahi ibn mascuud wuxu uhi lamaan socon rasuulka calayhi salaatu wasalaam ibn lcadi ayaa fi lkaamil ku sheegay waqaala ibnu cadiin waabu zayd mawla camri ibn xurayd majhuul walaa yasixu hada alxadiid can اnabiy wa huwa khilaafu qur'an qur-aankana waa khilaafsan yahy falam tajiduu maaan fatayamamuu ayuu khilaafsan yahay ibnu cabdilbarna wuxuu uhi itafaquu calaa ana aba zayd majhuul xadiidu munkar dacafa abubakr ibn mundir وqاl وlا يجuز trk ظاahir أخbاar النaبiي لriwاayaة رajuل majهuul أxaadiiثa rasuula ka ansaxday looga tegi maayo nin majhuulah xadiiث waxa weeyaan uu wariyey waxay culimada isku waafaqsan yihiin haddii biyo la hayo inaan nebiid aan lagu weysaysanahayn waayo biyo ma aha marka mar haddii marka biyaha la hayo aanu weysegal noqon ahayn dee biyaha marka la waayana weysegal noqon maayo falam tajiduu maaan fatayamamuu haddii xataa xadiidkani uu ansixi lahaa oo uu sugnaan lahaa macnaa wuxuu noqon lahaa mansuukh ee arrintani maka ayay dhacday aayadda qur-aankayna waa aayatun madaniyatun bilaa khilaaf falam tajiduu maaan fatayamamuu waa aayad markaa soo degtay bacda alhijra hijrada dabadeed taana la yskuma khilaafsana ee waa la ysku waafaqsany marka haddaad biyo weydo waxa qura ee kuu banaani waa inaad gebagebaysato sharaab kale ama dareero kale oo daahira kuma dahaaro qaadan karto baabu gasli ilmarati gabadha maydhisteedii buu u baabiye aabaaha aabaheed ay maydho addama dhiiggii ay maydho can wejhi wejigiisa ay ka maydho waqaala abulcaaliya wuxuu yihi imsaxuu calaa rijli lugtayda masaxa buu yidhi fainahaa mariidatun lugtaydaasi waxa weeyaan waa bugtaaye ama waa xanuunsanaysaaye قال xdثna محمد qال أخبرna سفyان بن عyeyنة عن أbي xاaزم أنhu سمعa سهل بن سعد الساacدي وsألh الناas iyadoo dadkii ay weydiiyeen وmaa byni ma ahayn aniga iyo و beynahu shl dhexdooda أxad أxadna nooma dhexayn markii su-aashaa la weydiiyey u ka jawaabayey maxay dadkii weydiiyeen waxay weydiiyeen biأyi شhayin shaygeebaa duuwiya lagu daweeyey jurxu النabiyi salى الlahu عalيyه waslم rasuulka nabarkiisii waa nabarkii gaadhay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam fii gaswati uxud dakharkii madaxa waxa weeyaan ka gaadhay faqaala wuxuu uhi maa baqiya ma hadhin axadun axad oo aclamu bihi arrintaa uga ogaal badan oo uga aqoon badan minii aniga liannahu kaana aakhira man baqiya min asxaaba bilmadiina oo saxaabada kii ugu dambeeyey magaalada madiine kusoo hadhay ayuu ahaa shl ibnu sacd kaana caliyun cali wuxua yaji-u mid keena bitursihi gaashaankiisii la yimaada fiihi maa-un iyadoo biyo ay ku jiraan wa faatimatu faatimana taksilu waa meydhaysa can wajhi wejiga rasuulka addama dhiiggii bay ka meydhaysa fa ukida xasiirun waxaa la qaaday caw fa uxriqa waa la gubay marka cawdii dee salligii la falkiye weeye dee laga sameeyey maydhada ama laamaha timirta maaha cawdan dee kiimikada laga sameeyey iska ilaali fa xushiya bihi nabarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu cabeeyey fa xushiya waa la cabeeyey bihi xasiirka jurxuhu nabarkii rasuulka ayaa lagu cabeeyey manaa daloolkii baa la geliyey weyaan macno marka waana dee la gubay oo markay aragtay faatima radia allahu canha mar kastoo ay maydho dhiigu inuu sii kordhaayo oo dee biyahani dhiig joojin aanay samayn ahayn waxay soo qaadeen markaa xasiirta ama cawdaas dabeetana waa ay gubtay markaa gubadkeedii ayaa ay ku dhajisay nabarkii rasuulka faraqa addam markaasuu dhiigu istaagay marka waa nooc dhiig joojinta markaasi kamid a oo la isticmaali karo waxaa markaa xadiidku uu daliilu yahay mashruuciyatu tadaawi mucaalajatu ljiraax in la isdaweyn karo nabaradana la dhayi karo waitikaadu tursi fi lxarb in la samaysan karo gaashaan lagu dagaalamo iyo arrimahaasoo dham inaanay ka hor iman ahayn tawakulka waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa gaashaan lahaa islamarkaa nabarra markii ay gaadheenna la daweeyey marka haddii tala saaradka ilaahay arrintaasi ay ka hor imanayso ma sameeyeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam cid markaa tawakulka si khaldan u fahamtay oo u fahamtay tawakulku inuu yahay in asbaabta laga tago ayuun baana sidaasi waxa weyaan odhan karta laakiin tawakulka ayaaba waxaa ka mida in asbaabta lala yimaado waa sidqu اlictimaadi calى اllah maca alakdi bilasbaab alma'duuni biha sharcan waa in si dhaba ilaahay loo cuskado loogu kalsoonaado laysku haleeyo iyadoo lala imanaayo asbaabtii lagu gaadhayay arrinkaa aada doonaysa ee shareecaduna ay ku idantay ee ay ku fasaxday gabadhu markaa jidhka aabbaheed haddii ay taabato inay arrintaasi jaa-is tahay baa laga qaadanaya waayo dee maxram buu yahay maxaarimteeda kalena waa sidaas oo kale baabu siwaaki cadaygii buu baab yahay wa qaala bnu cabaasin wuxuu uhi bittu waan u hoyday cinda nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka agtiisa fastanna markii uu kacay rasuulku waa cadayday waa xadiidkii markaa macruufka ahaa ee in fara badanna ayna soo maray guriga maymuuno uu hoydey cabdullaahi ibnu cabaas qaala xadaana abu nucmaan qaala xadaana xamaad ibnu zayd can khaylaan ibni jariiri can abi burda can abihi qaal ataytu nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ayaan u imi fawajadtu waxaan helay yastannu isagoo ku cadaynaya bisiwaakin caday biyadihi rasuula gacantiisa ku jira oo yaquulu leh uc can carabka ayuu cadayayey marka carabka dee xagga dambe dalqada u dhow cadaygu markuu gaadho qofku sidii wax matagaaya ama hunqaacayoo kale ayuu noqonaya wa siwaaku cadayguna fii fiihi afkiisa ayuu ku jiray kaanahu yatahawacu waxaabaad moodaysaba inuu iska matajinaayo oo qofku marka uu iska matajinaayo dee gacanta ama farta ayuu dalqada geliyaa deetana taasi waxay keentaa in sawd uu ka soo baxo sawtulmutaqayi inuu qofku idhaahdo marka macnaheed waxa rasuulku wuxuu ku xeel dheeraaday cadaygii uu cadeeyayay carabka oo ilaa halka u dambaysa ayuu soo cadeeyay taasina de waxay sabab u noqonaysay in lasoo qaado sidii qof mata qabanayoo kale uu noqdo waxaa markaa xadiidka laga faa'iidaysanayaa mashruuciyatu siwaak calaa lisaani tuulin in markaa la caday karo ama ay tahay in la cadayo carabka dherarkaas ayaana carabka loo cadayaya laakiin ahlucilmigu waxay dhaha ilkaha iyaga gudub baa loo cadayaya si aan haddii dherarkaa loo cadayo arrintaasi ciridka aanay waxba yeelin waxaa laga qaadanaya markaa taakiid istixbaab siwaak waayo haddaanu shay mustaxabo sunno ah oo si mu-akada weliba sunno aanu ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaa is isuguma dhibeen inaanu cadaygu markaa ilkaha ku gaar ahayn ee ilaa carabka la cadeeyo ayaa laga qaadanaya oo marka min baabi tandiif tatyiib uu yahay haddii xataa aanay nacam nadiifin in looga jeedo iyo wanaajin haddii xataa wasaki meesha aanay aanay marsanayn waayo haddii dee wasak la iska suulinaayo uu yahay mar walba rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waa la dhuuman lahay dadka hortooda kuma cadaydeen qaala xadaثana cuثmaan qaala xadaثana jariir can mansuur can abi waa'il can xudayfa qaala wuxuu uhi kana nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxua idaa qaama min aleyl habeenkii wakti kamida marka uu salaad u kaco yashuusu faahu waxaa afkiisa uu ku meydhi jiray macnaa uu marin jiray bisiwaaki cadayga ayuu ku nadiifin jiray oo uu ku meydhi jiray marka ma siwaagu ama cadaygu waa shay mustaxaba mar walba yaani calaa kulli xaal waa mustaxab oo rasuulku waa dhiirin geliyey wuxuu uhi waa maharatun lilfami fami mardaatun lirab afkana waa daahirinaya waa nadiifinaya ilaahina subxaana wa tacaala raalli ayuu ku noqonaya cadayashadaas laakiin xaalado waxaa jira istixbaabkiisu mu-akad uu sii noqdo waxaa ka mid ah qofku marka hurdada uu ka soo kaco idaa qaama min alleyl yashuusu faahu bisiwaak waayo dee hurdadu waxa ay sabab u tahay in qofka afkiisa isbedel uu ku dhaco waxaa la mid ah cinda tagayuri ilfam qofka macnaa afkiisa marka isbedel uu ku dhaco raa'ixatan aw lownan ur ahaan ama midab ahaan ama sababtu hurdo ha noqoto ama ha noqoto hadal fara badan uu hadlay ama aamusnaan fara badan ha noqoto ama dee tacaam iyo raashin raayaxala uu cunay ha noqote waxaa kaloo waxa weeyaan siwaagu uu si gaara mustaxab ama sunno usii yahay cinda salaa marka salaada la gelaayo intaan salaada la gelin ka hor cinda alwuduuna axaadiid ayaa kusoo aroortay waana isku dhow yihin labadaas cinda qira'ati lqur'aanna waxaa ku soo arooray xadiidu cali fii musnadi axmed oo xukmu rafci leh oo uu sheegay qofku marka qur-aanka uu akriyaayo inuu malag uu afka afka usoo dhoweeyo afkiisa inuu afkiisa usoo dhoweeyo ilaa afka afka u geliyo marka dambe inagu markaa arki mayno laakiin xadiidku waa saxiix xukmu rafcina waa leeyahay oo dee cali arrintaa caqligiisa kama keeni karo ee waa axaadiida markaa la xukumka axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam si toosa ay saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim ay ugu kor yeeleen oo ay ka wariyeen baabu dafci siwaakii dhiibista cadigii loo dhiibo u baabya ilal akbari ka weyn loo dhiibo wa qaala cafaan wuxuu yidhi qaala xadadanaa skr ibnu juwayriya can naafic can ibni cumar ana nabiya salى allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi araanii waxaan is arkay atasawak anoo ku cadaynaya bisiwaakin markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrinta wuxuu ku arkay fi lmanaam sida riwaayaadka qaarkood ku cad gaaraan riwaayadda muslim araanii fi lmanaami iyo ra-aytu fi lmanaami faja-anii waxaa ii yimi rajulaani laba nin oo axaduhumaa midkood akbar uu ka weyay min alaakhari ka kale fanaawaltu siwaaka cadaygii waxaan u dhiibay alasqara kii yaraa ee minhumaa labooda ka mid ahaa faqiila lii waxaa laygu yihi kabir ay qadim ilakbara ka weyn horaysi fadafactu waxaan u dhiibay ilal akbari kii weynaa minhumaa labahooda ka mid ah qaala abu cabdillaahi wuxuu yidhi waa bukhaariye ikhtasarahu xadiidka matnigiisa waxaa soo gaabiyey nucaym waa ibnu xamaad can ibni mubaarak can usaama can naafic can ibni cumar marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in waxa weeyaan haddii wax la qaybinaayo ka weyn in lagu horeysiinayo laakiin waa goorma taasi wa idaa lam yakun alqowmu ratabiin oo marka aanay dadku ratibnayn macanaa midig iyo bidix aanay kala lahayn tusaalahaan hadday isdaba fadhiyaan laba qof oo doonto inaad wax siiso macanaa ka weyn baad ayaad horeysiineysaa ama waxa weeyaan kaa weyni ha soo horeeyo ama ha dambeeye waxaa kaloo la odhan karaa arrintani waxa ay ku gaartay xataa hadday ratiban yihin cadagay ku gaar tahay oo cadayga mar walba waxaa lagu horeysiinayaa kaweyn walow xagga bidixdaa xigeen waxaa la odhan karaa arrintani waxa ay la mid tahay xagga kalaamka oo kabir ilkubra uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii ki yaraa uu doonay hadalka inuu bilaabo marka waxaa la odhan karaa hadalka iyo cadaygaba midig iyo bidix looma kala eegaye qofka weyn ayaa waxa weeyaan lagu horeysiinaya caday markaa qof uu ku cadayday in qof kale uu ku cadayan karo ayaa laga qaadanayaa waana haddii dee arrintaasi aanu wiswis iyo wax dhiba aanu ka qaadahayn waana sida caaisha radi allahu canha ay samayn jirtay waxale rasuulka ay dhiibi jiray cadaygiisa si aan ugu soo maydho deetan horta waan ku cadayan jiray kadib baan meydhi jiray markaasaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan siin jiray baabu fadli man mid fadligiibuu baab yahay baata ku bariyey cala alwuduu'i weyso uu qabo uu weyseysan yahay qaala xadaثana moxamed bn muqatil qaala akhbarana cabdullahi wa ibn lmubaarak qaala akhbarana sufyaan ibnu saciid athawri can mansuur huwa ibn muctamir can sacd ibni cubayda can ilbaraaء bni caazibin qaala wuxuu yihi qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi idaa atayta markaad timaado madjacaka manaa firaashkaaga ama goobta aada tiibsanayso fatawadaأ weysayso wuduu'aka lisalaa weysadii salaada aad u weysaysanay ee wuduu'an oo ka wuduu'ika lisalaa weyse la mida weysadii aada salaada waxa weeyaan u weysaysanaysa oo weysadii sharciga ahayd uma dajic dabeetana jiibso calaa shiqika alayman dhinacaaga midig u jiibso uma qul waxaad tidhaa allahuma ya allahu ilaahi aslamtu waan hogaamiyey wejhii wejigayga ilayk xaggaagaan usoo hogaamiye bimacnaa waxaan ahay mukhlis laka mid shay walba adiga kuu gaar yeelaya ayaan ahay waxaan ahay mustaslim laka mid kuu hogaansan wejigana markaa dee waxaa si gaara loogu sheegay macnaa waa ashrafu acdaa aljism xubnaha jidhka ka u sharafta badan weeye inta muuqata wa fawadtu waan waan dhiibay amri arrinkayga ileyka adiga ayaan arrinkayga kuu dhiibtay macnaa tawakaltu caleyka weyi adiga ayaan ku tala saartay wa alja'tu waan tiiriyey dahrii dhabarkayga ileyka xaggaagaan usoo tiiriyey marka wuxuu uga jeedaa taasi macnaa ictamadtu caleyk adiga ayaan ayaan ku cuskada waa shayga lagu tiirsado waa dee la isku haleeya adiga ayaan isku ka haleynaya weyaan macnuhu rakbatan baan sidaa u yeelay macnaa damacaan damacsanahay naxariistaada oo aan baadi doonayo warahbatan iyo baqa awgii aan ka baqanayo ciqaabkaaga oo aan ka cararayo marka rakbatan damac iyo warahbatan baqe ilayka adiga aan wax kaa rajaynayo adigana aan kaa baqaayo marka rakbadu iyo rahbadu waa laba kelmadood oo u macno dhow alrajaa iyo alkhawf laakiin sida ibnulqayim madaarij saalikiinka uu ku sheego waa ka xeel dheeri lihada kaiir min alabati alcilmi marka ay daraasaynayaan ama akhriyaan kitaabka alusuul athalaat ayaa anwaacu lcibaada markuu tirinayo sheikhulislaam maxamed ibn cabdilwahaab ayaa wuxuu sheegaa alkhawf alrajaa alrakba iyo alrahba marka waxay garan waaya waxay ku kala tafriiqiyaan oo muxuu yihi macnaha udhexeeya alkhawf iyo alrahba iyo alrajaa iyo alrakba macno ayaa udhexeeya oo alrakba waa rajaaun maca alab waa rajada wadata dalabka manaa an tatluba wa tabxaha can shay aladi tarjuu xusuulahu inaad raadiso o aada baadi doonto shaygii aada rajaynayso inuu ku xaasilo rakbaduna waa alkhawf maca alharab ay mima takhaafu minhu waa baqaha wata inaad ka cararto shaygii waxa weeyaan aada ka baqanaysay laakiin shaygii haddaanad ka cararin waa mujarad khawfun laakiin baqaha shayga aad ka baqatay haddaad ku darsato carar ayaa la idhaahdaa rahba la yidhaahdaa laa malja'a meel loo iishaa ma jirto walaa manja meel lagu badbaadaana ma jirto minka adiga lagaaga badbaada ilaa ilayka xaggaaga mooyaane oo cid ilaahay subxaana watacaala laga magangeli karaa dee ma jirto iyo meel ilaahay subxaana watacaala lagaga dhuuman karo iyo dhufays laga geli karaa toona walihaada ilaahay subxaana watacaala haddaad doonayso ciqaabkiisa iyo cadhaysa inaad ka cararto meel kale ha uga cararin cid kale inay kaa badbaadisana ha isku dayin ee xagga ilaahay u carar ilahay unbaa kaa badbaadin karay allahuma ya allahu ilahi aamantu waan rumeeyey bikitaabika kitaabkaaga aladii kaasoo anzalta aada soo dejisay oo qur-aankaa wa binebiyika nebigaagiina waan rumeeyey aladii nebigaasoo arsalta aada soo dirtay markaa taasi waxay tusinaysaa nebigu inuu yahay mursal oo qowlka culimada qaarkood ay dhahdaan nebigu waxa la dhaha man uuxiya ilayh walam yu'mar bitabliiq nebigu waxa la dhaha ka loo waxyooday aan la farin inuu cid gaadhsiiyo cilmigaa loo waxyooday waa qowl aan sax ahay oo ambiyada laftoodu inay mursaliin ahaayeen baa qur-aanka iyo sunnuhuba ayna tusiyeen mid inta loo waxyoodun la yihi waxyiga la fadhiisa ma jirin wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nebiyin waa ka yidhi ilaahi subxana wa tacaala adiga hortaa rasuul iyo nebi toona maanaan dirin marka nebigu waa mursal sida rasuulku waa mursal u ah ee nebi inta loo waxyoodo la yihi waxyiga la fadhiisa ma jiro xadiidkuna macnahaasuu tusinaya wabinebiyika aladii arsalta nebigaagii aada dirtay markaa nebigu inuu mursal yahay nebi kasta inuu mursal ahaa baa laga qaadanaya fain mutta haddaad dhimato min leylatika habeenkaaga aada weysadaa ku seexatay dikrigaana aada tidhi markaad sii seexanaysay fa anta cala alfira fa anta mitta cala alfira adu waxaad ku dhimatay cala alfira ay cala alislaam islaamkii saxda ahaa ama alfira waxaa looga jeedaa manaa cala sunna ayaad ku dhimatay adoo wadadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam haya wajcalhuna waxaad ka dhigtaa kelimaadkan aakhira ma waxa u dambeeye tatakalamu bihi aada ku hadlayso riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku timi min aakhiri ma kuwa u dambeeye ku dar marka in dikri kale laga dambaysiin karo dikrigan ayaa taana laga qaadanaya dikriyada u dambeeya un waa inuu ku jiro laakiin dikri kale waa laga dambaysiin karaa waana sida ibnu siriin iyo maaliki ay ku tageen jamaaca min asxaabi alxadiid in dikrigan dikri kale laga dambaysiin karo iyadoo la eegay riwaayadda min aakhiri leh maa tatakalamu bihi qaala faradadtuha waan ku soo celiyey cala nabiyi sala allahu alayh wasalam ano rasuula ku dul akriyay buu leeyahy saxaabiga albara ibni caazib falamaa balaqtu markaan soo gaadhay allahuma aamantu bikitaabika aladii anzalta qultu waxaan idhi warasuulika halkii ay ka ahayd wabinebiyika aladii arsalta ayaa nebigii ku bedelay buu ihi rasuul birasuulika aladii arsalta qaala wuxu uhi rasuulku laa may sidaa ha odhane wanabiyika aladii arsalta dheh oo halkaa nebi ay ku jirtay sideeda udaa taasina waxay tusinaysaa laba arrimood arrinta koowaad oo inuu farqi u dhexeeyo annabiyu waalrasuul farqiga u dhexeeya ha layskuma khilaafabe waxaa kaloo ay tusinaysaa adkaartu inay tahay tawqiifi tawqiifi waxaa looga jeedaa ereyadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday sidoodaa loo akhriyay sida qur-aankuba tawqiifu iyo kelmad aan kelmad kale loogu bedeli karin ayaa adkaarta dikrigan ama kan salaada dhexdiisa la akriyo ama adkaaru sabaax adkaarta subxii ama ta galabtii ama adkaaru nowm ama adkaarta marka guriga la gelayo marka laga baxaayo marka raashinka la cunaayo masaajidka marka la gelayo marka laga baxayo waa tawqiifi sideedaa loola imanaya inuu annabiyu iyo alrasuul isku bedelo baraa ibna caazib ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka diiday marka bukhaari raximah llahu tacaala xadiidkan ayuu ku gebagabeeyey kitaabu alwuduu waayo waa weysada u dambeysa ee qofka inta uu soo jeedo la faray hurdown waxa weeyaan ay ka dambeyso wajcalhuna min aakhiri ma taqulna wuxuu inagu dareensiiyey in kitaab alwuduugi waxa weyaan uu khatimay oo uu soo gebagabooyey fadliga dikrigan iyo weysadani ay leedahay ayaa xadiidka aynu ka qaadanayna wax badan oo aadaabu noom ka midiina xadiidka waa ku jirtaa iyo qofku marka uu sii seexanaayo in hadalkiisa u dambeeya uu noqdo dikri iyo xus ilaahi subxana watacaala uu xusayo bal waa xaaladda ay tahay sida ibnulqayim uu dhaha qofku naftiisa inuu xisaabiyo markaa gogashiisa uu tago isagoo kelidiya xaaladdaasi ayaa u fiican xaalad qofku naftiisa uu xisaabiyo si haddii xumaan markaa uu sameynayey dee ilaahi subxana watacaala uu ugu toobad keeno oo dabeetana iyadoo saxiifadii ama beyjkii xumaanu ay ku qornaayeen ay caddahay hadduu uu dhintana uu ilaahay la hortaga subxaana watacaala haddii uu soo toosano dee camal fiican uu saxiifadiisa iyo warqadiisaasi uu ku bilaabo kitaab marka alwudu halkaasi ayaa uu ku dhammaaday iyo axkaamtii kale dhex socotay axkaamta biyaha iyo xaaje gudashada iyo ku saabsanayd can axaadiida marfuuca wuxuu leeyahy xaafid ibnu xajar ee kitaab alwudu ku jirtaa waa mia wa arbaca wa khamsiina xadiidan boqol iyo afar iyo konton xadiid laakiin waxaan loo dareemayaa in axaadiid fara badan oo dee mucallaqa iyo mutaabacaad iyo ayaa bukhaari raximah allahu tacala uu keenay inta mawsuulka oo qura ayaa mia wa sitata cashara xadiidan boqol iyo lix iyo toban xadiid oo mawsuula ayaa kitaab ulwudu ku keenay dee aahaarta iyo nacam mucalaqaadka iyo mutaabacaadkana dee hadalkeeda badda bismi illaahi raxmaani raxiim kitaab lgusl meedhashada iyo axkaamteeda kitaabkii ka waramayey kani weeyi wa qowli llaahi tacaala e wa kitaabu qowli llaahi tacaala ilahi uhi wain kuntum haddaad tihiin junuban ay mujrimiina kuwa janaabo qaba faطaharuu macnaa طahaaro qaata طahaaradana halka waxaa looga jeedaa bimacnaa aliqtisaal meedhasha ayaa looga jeedaa oo aayadda dambe ee suuratu nisa ku jirta ayaa fasirtay oo ilaahay subxaana wa tacaala waa ka yidhi xataa takhtasiluu marka xataa takhtasiluu iyo faطaharuu ayaa isla macno ah in markaa taطahurkaa looga jeedo bimacna اliqtisaalna waxaa kaloo cadaynaysa aayadda kale ilahay uhi walaa taqrabuuhuna xataa yahurna xataa yahurna ay xataa yanqaica adamu wey ilaa dhiigu u goo faidaa taطaharna ay iktasalna marka ay maydhaan marka laba taطahur baa jira ama laba طahaaro طahaarada ah in shaygii waxa weeyaa najaasta ahaa uu go-o iyo طahaarada ah in la yska maydho marka faidaa taطaharna ay iktasalna weyaan macnaheedu taana waa la isku waafaqsanya walihaada baa bukhaari raximah اllahu tacaala labada aayadood uu sidan u kala horreysiiyey oo aayaddan hore inu akhrina waxay ku jirtaa suuraة اlmaa-ida tan uu ka dambeysiyena waxay ku jirtaa suuraة الnisa de tartiibta qur-aanka marka la keena la eegana aayadda nisa ku jirta inuu horreysiiyaabahe laakiin muxuu u dambeysiiyey wuxuu u dambeysiiyey leanno aayadda nisa ku jirta ayaa fasiraysa faطaharuu in looga jeedo faاktasiluu walihaada buu dambeysiiyey oo dee ka la fasiraayo iyo ka fasiraya manaa ka wax fasiraya waa inuu dambeeyo wey wain kuntum haddaad tihiin mardaa kuwa buka o calaa safarin ama safar kuwa ku jira aw jaa ama uu ka yimaado axadun axadoo minkum idinka idinka midi min alghaa'iti manaa meeshii uu ku xaajo gudanayo manaa uu soo kaajada ama uu soo saxaroobo aw lamastum nnisaaa ama dumarkii aada jimaacdaan oo lamsiga halkan waxaa looga jeedaa bimacna aljimaac baa looga jeeda waana sida uu ku fasiray ibnu cabaas oo xabru lumma wa tarjumaan alqur'aan saxaabo khilaaftay waa jiraan sida ibnu mascuud oo kale oo ku fasiray lamsigan waxa weeyaan taabashadii caadiga ahayd allamsu suqr alasqar taabashadii yarayd ku fasiray laakiin haddii xadiid marfuuca oo aayadda fasiraaya markaa aan lahayn iyadoo la odhan karo waa lahay haddee xadiidka qaarkeed baa tilmaantay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumar uu taabtay sida xadiidka caaisha abu daawuud warinay waqad saxaxu bacdu lculamaa inuu sii dhunkan jiro salaada u bixi jiray isagoo weyseysa laakiin culimada qaarkood baa xadiidkaa cileeyay xadiidka muslim uu warinayo ee rasuulkoo sujuudsan caaisha ay taabatay lugihiisa dambe ayaa waxa weeyaan kasii sariixsan rasuulku salaaddii kama bixin mana weyseysan marka xataa haddaan xadiid marfuuca lahayn aan aynaan hayn lahayn oo aayaddan inoo fasira dee haddii saxaabadu aayad tafsiirkeeda ay isku khilaafaan sida ay tafsiirka u kala yaqaaniin ayaa loo kala rajaxaya aqwaashooda walaa shaka ibnu cabaas inuu ahaa waxayan tarjumaan alqur'aan ducadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay ku dhacday qariino kaloo taa xoogeynaysaana waa jirtaa oo haddii lahaa lamsigan waxaa looga jeedaa manaa taabashadii caadiga ahayd oo jimaac loogama jeedo waxay noqonaysaa aayadda in lagu sheegay uun alxadaث alasqar oo qura in lagu sheegay oo ayaddu aanay kaba waraminba alxadaث alakbar ba aanay ka waramin oo falam tajiduu aydaan helin maaman biyo fatayamamuu gebagabaysta oo u qastiya saciidan ciid طayiban طaahira famsaxuu ku masaxa biwujuuhikum wejiyadiina iyo waaydiyakum gacmihiina minhu ciiddaa wax ka mida maa yuriidu allahu ilaahay dooni maayo liyajcala calaykum inuu dushiina ka yeelo min xarajin culays walaakin yuriidu wuxuu doonaya liyuطahirakum inuu idin طaahiriyo taasina waxay tusinaysaa tayamumka iyo gebagabaysigu inuu yahay طahaaro dhamaystiran waktigaa u shaqaynayo oo aanu ahayn shay salaada lagu banaysta un sida fuqahada in badan oo kamid a yidhaahdaan ilaahay baa tayamumka طahaaro ku tilmaamay walaakin yuriidu liyuطahirakum bimaada ay bitayamum rasuulkaana calayhi الsalaatu wasalaam tayamumka طahaaro ku tilmaamay oo saciid aطayib طuhuuru اmuslim wain lam yajid maa cashara siniin wakadalika wajucilat liya alardu masjida wa طuhuura marka iyadoo rasuulkii ilaahay tayamumka uu طahaaro ku tilmaamay in la idhaha طahaaro maahe waa yustabaaxu bihi asala salaadun baa lagu banaysanaya waa qowl khaldan oo qur'aanka iyo xadiidkaba khilaafsan wey markaa tayamumku waa tahaaro dhamaystiran oo halkii weysada iyo maydhashada buuxinaya muddada waxa weyaan uu shaqaynayo oo intii salaadada weysada lagu tukan lahaa lagu tukanayo oo sidaas oo kale wax allaale wixii weyse lagu qaban lahaa ayaa lagu qabanaya waa bimanzilati esh alwudu aayaddani daliil ba utay tahay waliyutimaya si u dhamaystiro nicmatahu nicmadiisa calaykum dushiina lacalakum tashkuruun si aad ilahay ugu mahadnaqdaan wa qowlihi jala dikru uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata salaada ha u dhowaanina wa antum sukaara idinkoo sirkhaansan xataa taclamu ilaa aada garanaysaan maa taquuluun waxaad leedihiin oo aada miyirsinaysa miyirsanaysaan walaa junuban idinkoo janaaba lana ha u dhowaanina salaada ilaa caabirii sabiilin ee ilaa an takuunuu inaad tihiin mooyaane caabirii sabiilin waddo kuwa ka gudbaaya oo macnaa musaafiriina ha oo marka haddii musaafiriin la yahay ma janaaba la iskaga tukan karaa me meesha waxbaa ka xadfan oo macnuu wuxuu noqonayaa falam tajiduu maan fatayamamu oo marka aydaan biyo helin oo aada gebagabaysataan oo caabiru sabiilka maxaa loo soo reebay musaafirka oo xataa taktasilu maydhashada isaga looga soo reebay lana lianna safar waa madinatu faqdi ilmaa safarku waa meel loo filaayo in biyaha la waayo ada jiraalo qofka markuu musaafir yahay dee biyaha yar uu qaataana inay ka go-aan baa laga yaabaa dee meel meeshuna ina mara uu marayaana inaanay biyo lahayn ayaa laga yaabaa marka culimada qaarkoodna waxay dhahan ilaa caabirii sabiilin waxay dhahaan salaada xagga hore lagu soo sheego laa taqrabu salaa ayaa looga jeedaa makaanu salaa halkii salaada lagu tukanayo masaajidkiiha u dhowaanina idinkoo sirkhaansan iyo idinkoo janaabo la toona ilaa caabirii sabiilin inaad janaabo leedihiinoo kuwa jidka gudbaaya marka aad tihiin mooyaane oo masaajidka intay soo galaan ka ka dhex tallaabaya un macanaa masaajidka aan ku dhex nagaanahayn oo qolooyinka sidaa aayadda u fasiray waxay markaa dee u daliishadeen qofka junubkaha masaajidka inaanu gelahayn bay u daliishadeen laakiin labadaa tafsiir baa markaa salafku ay ku leeyihin aayadda in la dhaha asalaa waxaa looga jeedaa makaanu salaa caabirii sabiilna waxaa looga jeedaa macanaa idinkoo waddo masaajidka ka dhex gudubta maraayo mooyaane ahlucilmiga qaarna waxay leeyihin maya salaada salaada lafteedii baa looga jeeda caabiru sabiilkana musaafirkii baa looga jeedaayo macnaheedu waxa weyaan idinkoo junuba salaada ha u dhowaanina ilaa aada maydhataan inaad musaafiriin tihiin oo aada biyo weydaan oo aada gebagabaysataan mooyaane labada tafsiirna waxaa saxa in salaada salaada lafteeda lagu xambaaro dee alaslu fi lkalaam waa xamluhu calaa daahirihi wey in wax loo soo qadaro makaanu salaa baa looga jeedaa la nacam caabiru sabiilkana lagu xambaaro qofkii musaafirka ahaa oo laleeyahy musaafirku isagoon maydhan waa gebagabaysan karaa maadaama safarka inta badan aan biyo la helin masaajidkana qofka junubkahay waa geli karaa oo wax u diidayaa ma jiro aayaddanina kuma cadda daliil kaloo waxa weeyaan u diidayaana ma jiro dee saxaabaduna waa uhoyan jireen masaajidka ahlu sufa ibnu cumarna wuxuu leeyahy sida bukhaari warinayo isagoo dooba inuu masaajidka uhoyan jiray buu sheegaya kadalika caطaa waxa uu tilmaamay sida saciid bn mansuur warinayo kana rijaalu min asxaabi الnabiy alayh الsalaatu wasalaam yataxadatuuna fi lmasjid wahum mujnibuun rag ka mida saxaabadii rasuulka ee masaajidka iskaga sheekeysan jiray iyagoo waxa weeyaan janaabo leh wain kuntum haddaa tihiin marda kuwa buka-u calaa safar ama safar aad ku jirtaan aw jaa ama uu ka yimaado axadun oo minkum idinka idinka midi min alghaa'iti meeshii uu ku xaajo gudanaya aw laabastum innisaa ama dumarkii aada jimaacdaan falam tajiduu aydaan helin maa-an biyo fatayamamuu u qasdiya saciidan ciid طayiba طaahira famsaxuu ku masaxa biwujuuhikum wajiyadiina iyo aydiyakum iyo gacmihiina in allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday cafuwan mid dhaafis badan oo addoomaha dembiga aan ku ciqaabina u dhaafa oo kafuuran astura addoomaha sidaas oo kale waxa weyaan u dhaafa oo aan ciqaabin marka calaa kulli xaal labada aayadood waxay tilmaamayaan waxyaabaha markaasi meedhashada waajibiya inay ka mid tahay janaabadu inay ka mid tahay ayaa ay tilmaamayaan labada aayadood sidaas awgeed baan bukhaari raximah اllahu tacaala kitaab اlgusli uu ugu bilaabay wallahu aclam waaxka bilahi towfiiq wsala اllahu calaa nabiyina mxamed